maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maanta safaran horey loo shaacin ku tagay waddanka literiya diyaarad kaaso uu kidhaystay ayaa ka didisay madaarka magaalada asmara waxaana halkaasi loogu sameeyey soo dhoweyn heerkeedu sareeyo xasan sheekh ayaa literiya kala hadla mar walba inay kaalmo ka siiyaan dhanka ciidamada iyo tababarada xilli muddo xileedkiisii hore waa aad ugu eedeyn jiray inay tahay dowlad hagardaamo booqashooyinka uu ku tagay ee literiya ayaa kuwaan raaligelinin dowladda dhowra uu xasan sheekh daneeyo sidii ethoobiya oo kale ku dhowaad soddon ruux ayaa ku shahiday duqiimo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka godoonsane khaza afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay marinka khaza ka geysteen duqiimo aad u xoogan oo ay ku shahideen dad badan oo shacabrayda kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaanay wararku sheegayeen duqiimaan kala socle inay ciidanka yuhuuddu ka geysteen magaalooyin badan oo ka tirsan qidaaca godoonsane khaza iyadoona ay ku shahiideen duqiimahaas in ka badan afar iyo labaatan ruux oo shacabrayda halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan meelaha ay sidoo kale ciidanka yuhuudda duqeeyeen saacadii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah magaalooyinka khanyunis beytlaahiya iyo rafax iyadoona ay ku shahiideen tobannaan ruux oo shacab ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan iskoorimaadii aad u xoogan ayaa dhex maray maleeshaadka dacmusariic iyo milatariga suudan dalka suudaan waxa uu arbacadii maanta martigeliyey iskorimaadyo culus oo u dhexeeya milatariga suudan iyo maleeshiyaadka dacmusariic ama arsf iyadoona dagaaladaasi si gaar uga dhaceen magaalooyin ay ka mid tahay magaalada caasimadda waa suudan iyo alkhartuum iyo meelo ka mid ah gobolka daarfuur labada dhinac ayaana waxay dagaaladan isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona lasdhaafsaday duqiimo xoogan oo xagga cirka ah milatariga suudan ayaa waxay warar ku sheegayaan in weerar xoogan ay ku qaadeen askar ka tirsan maleeshiyaadka dacmusariic oo ku sugnaa deegaanka shabaad ee bartamaha khartuum baxri milatariga ayaana waxa uu suuragashay inay la wareegaan deegaankaasi dhanka kale maleeshiyaadka dacmusariic ayaa waxay duuqiimo ku garaaceen goob ay ku sugan yihiin milatariga suudaan oo ku yaala waqooyiga waddankaasi xukuumaddana tan ayaa waayaa qiratay dilka qaar ka mid ah maxaabiista ku jira gacanta kooxda muqaamada falastiin ciidamada yuhuudda ayaa shalay oo talaada ahayd qirtay in howlgal militari ay ka fuliyeen deegaanka talla suldaan ee magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza dabyaaqadii bishii agoosto ee lasoo dhaafay ay ku dileen lix ka mid ah maxaabiista yuhuudi ee ku jira gacanta kooxda muqaamada falastiin tani ayaana waxay ku soo beegmaysaa iyadoo guddiga qosaska maxaabiista ay maamulka yuhuudda ku qasbeen in dabagal lagu sameeyo dilka shakhsiyaadka maxaabiista ee ku dhintay gacanta yuhuudda bayaanay soo saareen militariga saanad yuhuudda ayaana waxaa lagu sheegay in shan iyo tobankii agoosto ee sanadkan sii dhammaanayay labada kun afar iyo labaatanka ay howlgalay ka sameeyeen deegaanka talla suldaan ee magaalada rafax ay ku dileen lix ka mid ah maxaabiista ku jirta gacanta kooxda muqaamada falastiin dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhalatay rabshado ka dhacay dalka mosambiq wararkai naga soo gaaraya dalka mosambiq ee dhaca koonfur bari qaaradda afrika ayaa waxay ku waramayaan in halkaasuu maanta ka dhacay rabshado geystay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac rabshadan ayaana waxay imaadeen kadib markii lagu dhawaaqay in doorashaday ku guulaysteen xisbiga jabhadda xureynta mosambiig waxaana arrintaas si aadda uga soo horjeestay xisbiga mucaaradka waxaanay midda sababtay inuu rabshado martigeliyo waddanka wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas ayaana waxuu sheegay inuu diiwaan geliyey wax ka badan laba boqol soddon iyo lix dhacdo oo halis ah kuwaasoo sababay dhimashada kow iyo labaatan ruux oo laba ka mid ayihiin booliis iyo dhaawaca shan iyo labaatan ruux oo saddex iyo toban ka mid ayihiin booliiska waddankaasi waxaanuu sidoo kale sheegay in xabsiga loo tixaabiyo toddobaatan ruux oo la sheegay inay iyagu abaabulayeen rabshadahan ee khasaaraha nafeed sababay shacab reedda ayaa ku dhaawacmay toogasho ay ciidanka yuhudu ka geysteen koonfurta suuriya deegaanka suweysiya ee ku yaala baadiyaha fog ee magaalada qunaydara ee koonfurta dalka suuriya ayaa waxay ciidamada yuhuudu ku dhaawaceen saddex ruux oo suuriyaan ah kadib markii ay rasaas la dhaceen dad dhigaya banaanbaxyo ay ku diidanayeen soo galidda ciidanka saanada yuhuud ee dhulka suuriya maalmo ka hore ayaa sidoo kale ciidanka yuhuuddu waxay weerar ku qaadeen laba tuulo oo ku yaalo koonfurta waddanka suuriya iyagoona halkaasi ku dhaawacay wiil dhallinjaro suuriyaan ah wararka haatan laga helaya dalka suuriya ayaana waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay la wareegeen deegaanka suweysiya ee ku yaala koonfurta waddanka suuriya iyagoona goodoon adag saaray tuulooyin ay degan yihiin dad shacab ah dadka ku dhaqan deegaanada koonfureed ee waddanka suuriya ayaa waxay bilaabeen inay dhigaan isku soo baxyo ballaaran oo looga soo horjeeda soo galitaanka ciidanka yuhuudda ee deegaanadaasi kadib markii waddanka laga xoreeyey nidaamka bashaar al asaad wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa